Magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaa ka socda dib u dhiska waddooyinka waaweyn waxaana uu marayaa meel wanaagsan. Caydiid Maxamed oo ka mid ah maamulka shirkadda adeegsan ee dhisaysa waddooyinka magaalada Tani Jowhar ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka qayb qaataan ololaha dib u soo celinta bilicda magaalada sidoo kalena ay dumiyaan dhismayaasha sharci darrada ah ee ka dhisan hareeraha waddooyinka magaalada Tani Jowhar si fursad ballaaran loogu helo dhismaha waddooyinka.
shirkadda ku qabsan doonto oo hoolkaan inta badan isticmaali doonto inaa annagu naqanaan rajayna insha allah oo haddaba shirar noogu ballansan yihiin oo maalmaha ugu horeeya baan ku qaban doono waxaa kaloo magaalada hoolalka dhinaca socda iyagana in waddooyin qurux badan iyo magaalo qurux badan iyo jowhar ka soo baxdo insha allah waxaan shacabka iyo maamulka iyo hadda odayaashii guddiga gudiska waddooyinka ka mid ahaa oo waddooyinka nagala shaqaynaya way fadhiyaan urkaa way waa fadhiyaan dhammaantood waa salaamayaan waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan dadka guryaha waddooyinka dhinaca soo galaya iyo wixii lamida in la wacyigeliyo lala hadlo in boorka iyo meeshii la qodo loo dul qaato boorka waxaa ku xigo waddo qurux badan in wax aan loo safrinna lama helo boorka iyo biyaha iyo qiiqada iyo godka laga goodayo iyo waxaas in loo dul qaato maalmo kooban waaye waa waa maalmo tirsan insha allahu tacaala bisha shanaad dhammaadkeeda waxaa waaye waddooyin laamiya oo ifaayo ayaa magaalada jowhar oo biyo- biyo mareenadoodii leh oo buundooyinkoodii leh aa insha allahu tacaala oo meelihii basaska laga raacaya leh oo basistoobyada leh wax walba leh ha kasoo baxaayo naqshadeedana boorkeeda waxaan ku dheji doonaa mar dhowaada ee, magaalada bartamaheeda si loo arko waxa soo socdo marka magaalada na- way noo wada shidmi doontaa maamulka hirshabeelle ayaa ku howlan dardargelinta howlaha dhismaha waddooyinka waaweyn ee magaalada tani jowhar si ay ugu qayb qaataan bilicda magaalada